caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacaana wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya uu halkani waridiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka oo toddobaad walba xilyadan oo kale markay saacaddu soo gaarto halkan aad kala soco jirteen ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo
mar kale duhur wanaagsan ayaana qabad idinka leenahay asxaabtana dhegaysantahay waa duhur axada taariikhdana ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sideedaad agost sanadka laba kun iyo labaatanka maanta barnaamijka caafimaadka hadduu alla haweyno inoo saamaxo waxaan ku soo qaadan doonaa cudurka loo yaqaano malaariyada saamayn inta leeg ayay ku dhex leedahay bulshada cudurkani markiisa ugu horreeyay halkee laga helay cudurkani ma leeyahay daba ka hortag ama dabooyin ciribtiri karta cudurkani ma ka mid yahay cudurada faafa ama la isku gudbiya tafaasiil wixii intaasi dheer ee barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijkana maanta waxaa inoogu marti ah doctor ibraahim cabdilaahi maxamed oo ka howlgala mid ka mid a xarumaha ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho barnaamijka jawaabada ku jira saaxiibadana dhegaysanaya waxaa halkan idinkaga daadahaynaya idiina soo saaray anigoo ah meya sharaaf karaama waana farsamadii faayse xashe shariif faayse dhayman waa mar kaliya barnaamijkii caafimaadka ee toddobaadkani
ururka caafimaadka ururka caafimaadka
mar kale duhur wanaagsan ayaanu qabad idinka leenahay saaxiibayaal barnaamijka ayaan gudagelaynaa sida hore idinkugu sheegaba waxaa maanta ku marti ah doctor ibraahim cabdilaahi maxamed oo ka howlgala mid ka mid a xarumaha ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho qadka taleefonka ayuuna igu waramay asoo tafaasiil ka bixinaya cudurkani waxa uu yahay bismillah magacayga waa dr ibraahim cabdulaahi maxamed oo ka howlgala isbitaalada muqdisho waan ku dhawaay raadi cadaad waana faraxsanahay inay meeshaan waray waa tahay marka doctor cudurka loo yaqaano ama soomaalida u taqaano malaariyada asaga ahaan horta muxuu yahay marka hore sharxaad naga sii asaga ugu horeyn haddaan sharxaad yar ka bixiyo wax yar baan rabaa inaan ku laabto asiga ahaan intee horta laga soo xisaabay cilmigan caafimaadka markii la baranayo wax kasta waxay leeyihiin aasaasay leeyihiin in haddaan fiirino kun todoba boqol iyo lix iyo tobankii sanadkii markuu ahaa cudurkan malaria waa laba erey oo la dul saaray mala iyo ir waa laba erey oo italiyaan awal markaas waxaa la yaqiinsanaa mala virus waxaa loola jeedaa bad ir maxaa waaye hawo oo irkin waana hawadii so marka awal markii waxaa la ogaayay markuu sanadka ahay kun todoba boqol lix iyo tobankii in meelaha marshiska anaka waxaan dhahnaa marshiska meelahan biyaha ay maraan laamiga meelahaas inuu cudurkani ka dhashabo qurkaas hawadaas meesha qashinkaas inuu sababo malaariyada laakiin kadib baaritaano badan la sameeyey kun sideed boqol sideetankii dhaktar franke ayaa wuxuu ogaaday in biyahaas keligoodeesan sababin cudurkan laakiin uu jiro factor ama dii kale waxaan af soomaali lagu yaqaano wax sababa oo loo yaqaano parasite inoo jiro biyahaas ku dhex nool oo bini-aadamkii qaniinayo anakana markaas waxaan u naqaanaa soomaalida waxay u taqaanaa kaneecada so marka markaas kadib baa baaritaan lagu sameeyey saas buu soo maray cudurkaani in uu ahay ilaa iyo haddirtaana uu yahay oo kale in weli faktirkii oo sabo oo kaneecadaas ay sababto so marka waa dhowr kaneeco waayo laakiin mid kamid ayaa sababto qaybteeda dhediga ayaana sababa marka cudurkani malaria badanaa wuxuu ku badan yahay wadamadan africa saxraa loo yaqaano soomaaliya qayb ka tahay diiba wuxuu ku yahay oo kale endemic wax lalahay endemic milsimcineedu maxaa waay joogta waay hadda qof jooga kismaayo ama qof xamar joogo mise qof galgaduud joogo ama qof beedhabo joogo haddii hadda baaritaan lagu sameeyo waa laga helayaa isbitaaladooda qof malaria qabo markaas micnaheedu waxaa waay endemic markasta cudurkan wuu jiraa midbad buu hayaa hadduu qof ka caafimaado qof kale ayaa malaria qabo marka intaas ayuu soo maray waana cudur haddii si loo fiiriyo oo daawadiisu qofkii qaato wuu fudud yahay ka raysanayo laakiin wuxuu leeyahay caqabado badan ilaa iyo qofka uu ku soogi karo xaalad dhimasho ah waa tahay marka did hore waan ku fahmay cudurkani loo yaqaano malaariyada cudurada asaga muxuu kaga duwan yahay cudurada kale wuxuu kaga duwan yahay qolyaheena caafimaadka waxaa dhacna cudurada waxaa sababay ilaa iyo dhowr shay ay kamid tahay bakteeriyada viruska fungi parasite sida marka wuxuu kamid yahay cudurada sababa parasiteka cudurada kalena wuxuu kaga duwan yahay badanaa transmission cudurada qaarna way kaga mid yahay transmission means waxaa loo yaqaanaa transmission haddii aan soomaali ku sheego faktorka gudbiya minqasiga waxaa gudbisa kaneeco qaybteeda dhibiga ayaa gudbisa oo qofkiina waxay ku duraysaa waxyaabihii ee wadatay ay jirkeeda ku jiray ayay qofkii ku mudaysaa dan kadib sidaas ayuu qofkii u qaadayaa marka marka ugu horeysa qofkii laga yaabo inuu dareemo madax xanuun madax madax xanuun dhidid yar dan kadib haddii uu qofkii oo dhaho waxaan waa iska normal problem ma qabtid in markaas kadib oo serious la kulmo laakiin marka hore wuxuu ku bilaawdaa calaamado fudud cudurada kale marka wuxuu ugu duwan yahay waxaa waaye dhiigga ayuu ku bilaawdaa laakiin qofka hadduu iska gaari waayo ilaa iyo heer wuxuu gaarsiiyaa oo dhimasho ah waa tahay doctore marka cudurkani malaariyada loo yaqaano asaga ma yahay ama ma ka mid yahay cudurada faafa ama la isku gudbiya taasi haddaan ka jawaabo su-aashaasi may ma laisku gudbiyo cudurkaan cudurkaani kaan sheegnay waxaa gudbiyo oli waa kaneeco aniga ad haddii laba qof oo malaria midkood qabo mid kale qol la jiifo taas micnaheeda maaha qofkaan inuu u gudbinayo oli baan sheegay cudurkan transmissionka faktorka gudbiyo waa kaneecadaas qofka in oo meel duura ama dii kale meel geeyo badan ama meel aanan kaneec mar kaneec aan lahayn oo endemic ku tahay kaneecadii uu jiifto dan kadib kaneecadii ee qaniinta oli ayaa cudurka gudbiya maaha ma gudbiyo bili-aadamka bili-aadamka cudurkaani iskuma gudbiyaan waa tahay marka ditore cudurkani loo yaqaano malaariyada dad badan waxay ka aaminsan yihiin cudur halis ah loo dhinto marka dadkaasi fikirkooda bal maxaad ka leedahay cudurkani ma loo dhintaa okay haddaana halkaasi wax yar sii jimciyo saana hore u sheegay cudurkani wuxuu maraa marka hore marxalado ama diglank waxaa unaqaanaa diinjo ayaa unaqaanaa marxalado ayuu maraa marxalada koowaad qofka markay kaneecada siiso isla markii hore calaamadii ma kasoo muuqanayo example haddii caawa ay qaniinto after seven days ama digli fourteen days kadib qofkii calaamadihii ayaa soo muuqanaya ilan kaneecadi waxay ku duraysaa barasayskii wadatii dan kadib dhiigii bay gelayaa dan kadib beerkii baa la geenayaa halkaas bay baash ka bilaabanaysa ilaa iyo marka dambe eegash aad waxaa unaqaana mid kale loo yaqaano badbalaad service marka haddii marxaladaha uu marayo ayay ku xiran tahay haddii marka markaas uu balaad ku jiro haddii qofkii dhakhtar tago ama goob caafimaad tago ka baaro laga helo daawadii qaato wuu ka rifod dareemayaa laakiin haddiina qofkii daawo helin example meel wuxuu joogaa juula buu joogaa waxaa qaniintay kaneecadi baa qaniintay madax xanuun buu dareemayaa wax yar waxay tahay waa adaa iska cajisan biyuu iska cabay daawo muusan qaadanin ilaa iyo heer wuxuu gaarsiiyaa cudurkaani maskaxda intuu keliyaha ka badhiisiyo marka ugu dambeysana qofkii oo u dhinto waa marxaladda ugu dambaysa sidaa wuxuu ka leeyahay dhowr sideed ama dii kale dhowr marxalad marka marxaladda koowaad qofku markuu joogo daawo uu heli karaa marxaladda labaad sidoo kale daawadana way kala duwan tahay stagekood qof markuu maraa olna wuxuu qaadan karaa kiniimiin baa la siiyaa marka labaad waa aragtay waxaan loo qoraa oo kale cirbido stageka ugu dambeeyana waa markuu maraya cirbidahan haddii markii intaasi uusan qofkii heli waayo daryeel caafimaad heer wuxuu gaarsiin karaa qofkaasi inuu dhinto dhimashadana waxaa keenaya waa inuu keliya ka fadhiistaan maskaxdiina u gudo that's why waa waxa keenaya qof inuu u dhinto waa tahay marka ditore cudurkani malaariyada loo yaqaano asag ahaan hadirtaani daawo looga hortago ama ka hortag ma leeyahay cudurkani ama waxa loo yaqaano talaal
taas waxaas ka jawaab horta kahortaga hadii la dhaho wuu leeyahay laakiin kahortaga ayaa wuxuu kahortaga ayaa wuxuu kala baxaa dhowr nooc mid marka hadda ka dhawaajisay oo talaalka aan u naqaano vaccine waa qayb ka mid a kahortaga laakiin asiga malaria vaccine ma laha laakiin waxay leedahay kahortag kale oo qof kasta samayn karo midka baadiyaha joogo midka ku nool ee, tuulada midka caasimada joogo qof kasta kahortag uu samayn karo vaccine maxaa kamid a kahortageeda kahortageeda waxaa kamid a kow marka ugu horeeya qofku waa inuu fahmaa maxaa jirta cudurkaan cudurkaan inuu igu dhaco maxaa igu sababi kara kow waxaa kugu sababi kara in kaneecay ku qalin that's number one so haddayna kaneecay qalinin malaria ma kugu dhacayso okay taan marka ugu hortegi karaa kahortagaa wernig waxaa waa kow in meesha aada degan tahay kaneecadii aa aa ka buufisaa that's waa number one hortag koowaad buufis baa la sameeyaa daawooyin baa lagu buufiyaa guryahoo kale kaneecada looga fira okay ma awoodid oo kale daawadii easy numberka oo wax kugu fod waxaa waaye mara kaneeco soomaalidu way taqaanaa badanaana waa si free baa lagu qeybiyaa qofkii hadduu joogo meelo ay ku badan tahay example qof meel baa dib u joogaa waxaa u dhow oo kaleeto geedo badan agtiis ka baxay roob baa daay biyaha melbi waa meesha kaneecada ka dalato oo atarkeeda ka yimaado marka aan shirka bilaabay aan ku sheegay waraysi in awelkii hore bay ka yimaado iyo in biyahaas ku raaya oo awelkooda laakiin markii dambe la ogaaday biyahaas meesha fadhiga kalaod maahane faktor kaloo ku dulnool oo loo yaqaano kaneeco inuu sababo so marka qofkii haddii marxaladaas jiro number one soomaalideen olin hadda waxay iskaga hortegi karaan ee inay awoodaan waxaa waa inay samaysaan markaneeco markaneecadaas qofkii ka dhexgelayaa mana usoo gudbayo mana is arkaya malaria hadduu markaneecadaas haysanin wuxuu kaloo samaysan karaa meesha uu degan yahay ayuu wuxuu ku samayn karaa inuu iska qaaciyo ama dib kala hagaajiyo si faktarkaas uusan ugu gudbin laakiin talaal ay iyada u leedahay ma jiro laakiin easy waygaas oo habkaas fudud ayaa loo hortegi karaa waa laba hab qofkii inuu markaneeca isticmaalo ama qofkii inuu iska buufiyo labadaas hab ayaa loo hortegi karaa cudurkan kugu dhaca waa tahay doctore marka cudurkani een, markii loo fiiriyo dhanka bulshada ayuu u badan yahay ma dadka waaweyn ayaa la dhihi karaa uu u badan yahay ama caruurta ayuu u badan yahay la dhihi karaa ama waxaad leedahay waa seem oo labada een, dhinacba een, waa uu ku dhici karaa okay su-aasha waxaa gaasiijilayo min yaa u nugul waa micnaheedu yaa u nugul oo kale iyo ku dhiga cowgis oo kale horta caadiyan dadka dhan wuu kuga dhacaa min duq ilaa iyo caruur laakiin dad u nugul baa jiro oo hadday kaneecadaas islamarkiiba ay ku sababi karta heerkaas oo dhimashada gaarsiiso yaa kamid ah dadka oo loo yaqaano kaleeto ee immunitygooda milis waxaa loo yaqaanaa ee jirka difaacooda aad iyo aad oo loogu yahay yaa kamid ah waayeeladoo kaleeto ee caruurta aad ku yaroo kaleeto iyo hooyada uurka leh saddexdaasi waa dadka ay ugu nugushahay inay malaria haddii ku dhacdo ay ku sababi karto ee, dhimasho soma laakiin caadiyan dadka wuu ku dhacaa min ciroole ilaa iyo yaraan wuu ku dhacaa laakiin dadka aad iyo aad ugu nugul la rabo inay sameeyaan protection badan ka hortag badan in lagu sameeyo waa caruurta yaryar dadka waayeelka iyo hooyada uurka qabta protectionkan waxay u sameyn karaan ama dhiika rab difaaca waxay u sameyn karaan saddexdii hab ama dhiika labadii hab ayaa hadda soo sheegay inay isticmaalaan markaneecadi ama inay isticmaalaan buufiski mar dadkaas ayuu aad iyo aad ugu nugul yahay laakiin dadka kale dhan wuu kuwada dhacaa malaria waa loo sameeyey waa tahay doctore marka cudurkani qofkii een, mar ku dhaco ma laga yaabaa inuu mar kale dib ugu soo laabto ama dib ugu soo laba kaaleeyo
ha taas waa su-aasha dadka badanaa na weydiiyaanba waxaan aragnay dad aan ka baarnay cudurkii aan ka helnay daawadii aan u qornay dan daawadii markuu dhamaystay oo laba isbuuc kadib noo soo laabtay haddana aan baarnay aan dhahan malaria qabto dan kadib dadka ay yaabaan in cudurkan rabsi uu leeyahay sababta keenaysana waxaa waa qofka waa inuu fahmo hadjirka wax yar hadda halkaas aan sharxo si loo fahmo Een, soo laabashadiisa waxaa keeni kara ko qofkii hadda taani madax xanuun buu dareemay jaras buu dareemay isbitaalka buu imaaday waa la baaray waa laga helay kaniini baa la siiyey so kaniinigan maxaa waaye wuxuu la dagaalamayaa in malaariadaas ku hayso oo ku jirto ee dhiiggaada ku jirto laga fitiro okay kama soo qaad adiga haddii aad meeshii weli degan tahay kaneecada meesha ay kugu kaniinsid haddaa habeenka jiifsid oo kaniinigan aad cunaysid isla kaneecada ku yimaato ay mar labaad ku qaninto life cyclekeeda ama dad kale ee intay kugu sababi karto waa two week kadib qaniintidaas ay ku qaninto waxay kugu shugaysaa ee sunta ayay kugu shugay so marka hadday suntina hadee ay jirkaada ku jirto daawadana waa qaaday suntaas marka waxay jirkaada kasoo muuqanaysaa after two week ama dadka laba isbuuc kadib marka wuu soo laabashada waxaa keenaya waxaa waaye qofkii ruuxii oonan iska ilaalin noloshiisa waay waa hadda adiga example waa adoo dhahday eh, tusaalaha ugu fudud qol baa waxaa ka socda biyo baa ka socda waxaa furan kabadi baa furan waxaa samaysay geedkii lagu tirtiray baa soo qaatay waa tirtirta qolkii laakiin tubadii istil weli way socotaa taas micnaheedu maxaa waa qolkii mar labaad sana wuxuu kaaga baahan tirtirmadu kaaga baahan marka bukaanadeena waa u sheegnaa waxaan dhahnaa daawadaana waa waa wixii bay ku caawinaysaa laakiin hadduu weli faktarki jiro wixii malaria sababay kugu sababay hadday weli jiraan inay kugu soo laabato waa laa shaka way kugu soo laabanaysaa marka kow daawadana qofku wuu qaadan karaa mada xigtana waxaa waaye inuu kahortagi sameeya laakiin hadduusan weli kahortagi sameynin halka uu ku nool yahay meeshii ay malaria ka cunti meesha uu degan yahay oo kaleeto ay deewi ku tahay ay meelo biyo fadhiyaan yaaliin oo uu dareemaya xitaa markuu habeenka jirto malaria ee hadhehe ee kaneecada iyo qaylideedii way kusoo laaban kartaa soo daawadii cunaayo waa tahay marka ditore cudurkani malaariyada ma la dhihi karaa wuxuu u badan yahay ku dhicitaankiisa ama dadka yacni ka cabanaya xilliga lagu jiro ama xilli roobaadka ma la dhihi karaa wuu u badan yahay ku dhicitaankiisa ama inay ku dhacaan cudurkani haddaa su-aashaasi wax yar ka jawaabo su-aashaasi ha halkaas waa dhihi karaa laakiin mararka qaar badanaa kutubada caafimaadka waxaa ku qoran badanaa xilliyada kuleelkana wuu dhacaa cilmigas waxay ku xiran tahay waxa sababo waa markii la dhahaayo xiliyada roobaadka waa malaarigii ayaa waxay tegaysaa biyahaas bay ku jirtaa so marka xiligaas oo kaleetana badanaa soomaalida markaan eegno waa xiliga ugu badan ay ku dhacdo malaariga marka xiligaas oo kale qofki waxaa la rabaa inuu kusii talagalo soomaalideena waa naqaanaa cimilada goorta roobka da-ayo goorta oo xayaada jiro in markaas qofkii degan meelahaasi oo ka dhow yihiin webiyada ka dhow yihiin in uuba kusii talagalo ama inuu sii diyaarsado marakaneecada waa xiliyada ugu badan boqolkiiba sideetan waa markay dhacdo
waa tahay doctore cudurkani dadka badanaa ama soomaalida waad iska fahmi kartaa waad iska garan kartaa marka yacni cudur oo kale lacaal ay dareemaan waxay qaataan daawooyin kacabir ah ama dhakhtar aan u qorin marka daawooyinkaasi hadduu qofka malaria u hayo yacni daawooyin kacabir oo qaata yacni aan tayadeeda aan wanaagsaneyn marka maxay ku sababi kartaa
waxay soomaalida waxaa raba halkaas inaa u jireeyo door badan dad badan baa arag noogu imaado hospitaalkii dhahayo daawadan baa wataa caadiyan horta wadankeena soomaalida waxaa rabaa inaa u sheego waxay ku dhahayaan inta hore daawada ani maana soo qaadan farmashi baa soo gaday farmashiyaa qofkaasi jooga ma aha qof bartay cilmigaas laga yaabo waa qof oo san cilmigaasi baranin gadayo adiga waxba kuma dhaamo daawo kastana waxay leedahay side effect waxay leedahay saameyn ayay jirka ku leedahay haddii marka adigoo malaria ka cabinayso malaria marka kugu dhacayso waa waa mar ooba jirkaadi difaacaadi hooseeyo waay adoo marka difaacaadi hooseeyo haddaad daawo kale isku qorto daawada side effect ee leedahay haddii kale saameyn kugu sii yeelato waa difaacii bay hoos sii dhigaysaa qofkii waxaa laga yaabaa inay hadda wuxuu ka cabanayay malaria inay xanuuno kale kusoo wato baa laga yaabaa so marka waa arrin aada iyo aada u khatare waa cudurka ugu fudud malaria waa marada ku celiya waa cudurka ugu fudud ee daawo loo heli karo laakiin qofkii haduusan daawadii si saxsan u qaadanin kusoo wadi karto heer dhimashaa marka ani badanaa dadka kulama taliyo inay aadaan oo kaleeto farmashiya daawo kasoo qaataan baaritaankiisu aada ayuu ufudud yahay baaritaan buu qofka samayn karaa daawadiisana wadanka way budaa ani marka ma kor talinayo dadka inay aadaan farmashiya daawo kasoo qaataan hadday kasoo qaataanna waxay la kulmi doonaan caqabadaas ka weyn marka ma wanaagsan in daawo farmashi laga soo qaato la cuno xaaladda qofkani ma wanaagsan only maaha malaria kaligeed mid kastaa lagu haayo calool xanuun ay jirto madax xanuun kale ho jiro xanuuno kala dareen ma fiicno inaad daawo farmashi kasoo qaatid daawooyin qaar ayaa la ogol yahay in farmashiyaha aad kasoo qaatid oo loogu qoran ee kutubada caafimaadka waxaa kamid ah daawooyin waxaa jira ana u baahnayn inuu daktarka u qoro example qanda yaraa dareentay ama hadii kale madax xanuun yar baa dareentay ama hadii kale laakiin daawooyin waxaa jira u baahan qofka inuu baaritaan sameeyo marka aniga maana kula taliyaan in farmashiya qofka tago daawo kasoo qaato
waa tahay doctore marka cudurkani malaariyada loo yaqaano qofkii ku dhaco ama qofkii hayo ilaa intuu la xanuunsan karaa ama ilaa intuu hayi karaa cudurkani su-aashaasi jawaabteedu waxay noqonaysaa cudurkan wuxuu leeyahay marxalado ayuu leeyahay marxalada ayaa waxay kala leeyihin oo kaleeto days ama did kala maarmo ayaa kala leeyihin ilaa iyo saddex marxalada ayaa dadka maraya qofka marka koowaad ay malaariga kaneecadii qaninto ay ku shubto sunta yareed dhiiggiisa bay gelaysaa dan kadib markay dhiiggiisa gasho seven days kadib qofkii calaamadihii ayaa kusoo muuqanaya waxaa kamid ah qofkii wuxuu dareemayaa qabow qarqaryo ayuu dareemayaa oo qarqaryo buu dareemayaa oo three days camal hay doonto dan kadib qarqaryadaas qofkii waxaa ku xigo waxaa ku xigo kale qofkii inuu madax xanuunka fifarkii iyo wixii dareemo marka ugu dambaysa sidis dareemo ilaa iyo qofku waxay hayaan kartaa up to fourteen days toban iyo afar days
waa tahay marka ditore cudurkani markiisa ugu horeeyey soomaaliya yani lagu arko goorma aheyd soomaaliya horta u sheega cudurkan wuxuu common ku yahay wadamada wadamada loo yaqaano subsaxara soomaaliya hadda tani ma qorno kutubadeena hadda kuma qorno xilliga fog laakiin wuxuu soo galay xilli hore oo taan ku sheega cudurkan waa cudur qadiimiya ilaa iyo waxaa la ogaa kun toddoba boqol toban iyo lixdan marka soomaaliya xilli hore ayuu soo galay wuxuuna ku yahay cudurkan endemic endemic micnaheedu waxaa waray maba ka baxda soomaaliya soomaaliya keligeedna maaha waa dhammaan wadamada aan loo yaqaano sab saxaraha marka xilli hore ayuu soo galay soomaaliya xilli dowmeedku soo galay waa tahay marka ditore cudurkani malaariyada loo yaqaano badanaa ma jiraan ama ma aragteen cuduro isku mid yihiin ama isku calaamado yihiin oo la dhihi karo qofkani labadaas cudur waa iska agdhow yihiin oo yani waa isku calaamad cudur la dhihi karo ilaa hadda ma jiraan
su-aashaas jawaabtooda horta cudurkani waxaa sababa parasite so marka way jiraan oo kaleeto cuduro kale oo olibas lagu kala saari karo baaritaano la sameeyo waxaa sidoo kaleeto cuduro badan oo waxaa jira ignomkarkooda qandadaan sababo qarqaryadaan sababo laakiin dengu fever cudurlaha bajaasnasiisa ay sababto parasite sababo calaamadaha ay malaria leedahay waxaa kamid ah in qofkii murqa xanuunkii oo kaleeto daal oo kaleeto qandho saa'id oo kaleeto cuduro kale ayay wadaagaan oo kaleeto oo more common ay ku yihiin so marka way jiraan cudurada badanaa waxay u badiyeen kuwa sida ay sababaan parasite sababaan oo kamid yahay dengu fever laakiin oli waxaa lagu kala saaraa waxaa waaye qofka injisturinamudii kale su-aalo badan la weydiiyo iyo badanaana waxaana lagu kala saaraa oo kale badanaa sida halka qofka uu ka yimid iyo meesha uu ku noolaay badanaa oo kale tan waxaa soo malaarida oo loo yaqaano kaneecada kaneecadana badanaa meelaha ku nooshaana waxaa kamid a meelaha biyaha biyaan iyo meelaha ay oo kale looyihiin howiyada so marka intaas iyo baaritaan ayaa lagu kala saaraa laakiin way jiraan sida ay ama isku yihiin calaamadaha
waa tahay ditore ugu dambeyn marka bulshaweynta ku dhagaysanaysa ama ku xira radio cadaado marka adigoo tafaasiil ka siinaya ama baaqa ugu dambeeya aada u jeedinaysid muxuu yahay talooyinka ku saabsan cudurkani talooyinka ugu saabsan cudurkani waa ogeyn ko waxaan dhahayaa horta kahortagi ayaa ka wanaagsan daaweynta taas waa number one ugu horeen hadiisan weli malaariyo hadda kugu dhicin ama dii kale oo meel malaariya ku badan tahay aad joogtid waxaan kula talinayaa kow marka ugu horeyso inaad samaysid kahortagi kahortagi maxaa waaye waxa kugu fudud aana kaesan waa inaan isticmaalno markaneera that's number one inaan markanecada isticmaalno ama haddaan markanaa xil kelina qolkiina isku buufi meelihii aad ku nooleed ama saxanad iyo kale waxa kulli kugu sababi kara waxaa waaye inay ku qaniinto maxaa loo yaqaanaa inay qaniyo kugu samayso kaneecada taas waa qodobkii koowaad aan kula talinayo bulshada midda labaad bulshada kula talinayo waxaa waaye dad unugul baa jiro ay kamid tahay hooyada uur kale caruurta aad u yar dadku waa yeer dadkaas in laga taxadiro waayakan ilgooni aada loogu sameeyo cunto wanaagsan dadkay cunaan qofkii hadday isku hesho asigii oo meel baadi joogo cunto aan helaynin kaneecane oo malaari ku dhacdo caqabad aad weyn ayay keeni kartaa bulshada qodobka faraad aan kula talinayo dadka lagula taliyo waxaa kamid ah in daawadii qofkii markuu iska dareemo in madax xanuun iyo qandho iyo qarqari hadduu iska dareemo iyo sidoo kale waxyaabaha commonka lagu gartay dadka nooshahan waxaa kamid ah asqaar intaas qofka hadduu isku arko cuntada midka waa inuu meeshu ugu dhow oo caafimaad tagaa daawadii uusan iska qaadanin waa inuu baaritaan maraa waa midka ugu qofkii baa laga qaadayaa afka sii hawo ama sii hawo baaritaanka ama lix ama lix saac baaritaanka isku geli karaa marka anigu qofka waxaa kula talinahay kow inuusan daawo farabashiisa iska qaadanin aan hore u sheegay cudurkani wuu fudud yahay marka hore laakiin qofka hadduu isku daahiyo ama daawooyin kale ku daba wareego ilaa iyo heer wuxuu ku sababi karaa qofka dhimasho gaarto marka bulshada waxaan kula tali lahay cudurkan inay ka taxadiraan wadankeenu waa common ayuu ku yahay malaria ka baxdo daawadeeduna way taallaa qofku waa inuu dhakhaatiirta la tashtaa intuusan daawo qaadan ka hor intaas dhanba qofku wuxuu kaga hortegi karaa oo malaria ugu dhici karin ka hortagi hortagaasi waxaa waaye marakaneecadii iyo buuriskii waa inuu isticmaalaa intaas ayaan kula tali lahay bulshada aadaan guud ahaan waxaa jecel ahay inaan intaasi ku saafmiro barnaamijkii caafimaadka ee toddobaadkani oo inoogu martida ahaa doctor ibraahim cabdulaahi maxamed oo ka howlgala mid ka mid a xarumaha ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho waa rajaynayaa inaad qaalateen talooyinka oo idinka siiya cudurkani barnaamijkani maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga daadahinayey anigoo ah miya sharaaf karaama waxaana farsamada uga mahadcelinayaa faa'ise xashan shariif faa'ise dayman intaan barnaamijkani mid kale oo ka xiiso badan ku kulmi doono toddobaadkani toddobaadkiisa xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabaadino assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
Thank you.